nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sidee ayay fursadaha caalamiga ah uga faa'iidaysan karaan dadkeenna waxaa inala fadhiya martida kale ah cabdifataax aweys oo ka mid ah dhallinyarada dalka jooga iyo nuur holac oo deeq waxbarasho u jooga kanada farsamadu waa timajila tebinta iyo soo saaristu waaniga oo axmed haadi
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambaynin waalidiin badan ayaa sanad kasta waxbarashada carruurtooda ku bixiya malaayiin lacag ah halka kuwo kale ubadkooda ay tacliinta ka reebaan kadib culaysyo ka soo wajaha bixinta lacagta fiiga waxaa jira fursado deeqo waxbarasho ah oo loogu talagalay ardayda dunida siiba kuwa waddamada soo koraya dowlado iyo hay-ado ayaa sanad walba dhaqaale ku bixiya waxbaridda ardayda ka soo jeeda dalalka saboolka deeqahaas waxaa lagu bixiyaa siyaabo kala duwan sida in dal walba tiro loo gaaryeelo iyadoo dowladda loo marsiinayo iyo in ay ardaydu iskood u codsadaan soomaaliya waxay ka mid tahay dalalkaas helaa balse waxaad moodaa wacyiga dadkeenna inuu hooseeyo oo aysan u ilfurnayn fursadaha jira marka laga tago wacyiga bulshada hannaanka waxbarasho ee dalka ayay dadka qaar u arkaan midaan la jaanqaadi karin shuruudaha laga rabo ardayga lagu abaalmarinayo deeqda waxbarasho sida luuqadiisa oo hooseysa haddaba sidee ayay dadkeennu uga faa'iidaysan karaan fursadaha caalamiga ah waxay inala rogaya martida ugu horreyn waxaa hadalka ku hormaraya nuur horac oo ka warcelinaya weydiin ahayd kharashka waalidka uga baxa carruurtooda muddada ay waxbarayaan aad baad u mahadsan tahay axmed haadi waa ku dhowahay barnaamijka kaswadaag haddii aan su-aashaada usii gudagalo arrinta ah qarashka ama lacagta uga baxaysa waalidka ardayda inay caruurtooda inay waxbaraan ilaa heerka u dambeysa macno badan bay yeelan kartaa waana isbabedeli kartaa iskuulka marka uu dhiganayo kale waxaa weeye iskuullada isku lacag ma aha jaamacadaha markuu dhiganayo naftirkeedana waa howl kale ilaa heerka u dambeysay markii la yidhaahdana dee iyada naftirkeeda u baahan fasiraad kale in laga dhiibo oo heerka u dambeysan waxaan ka wadnaa ilaa b h d haddii ay sidaa tahay uma malaynayo in inta badan waalidiintu ay caruurtooda daba socdaan inta ilaa b h d uu ka qaadanayo oo siday u badan tahay waalidka soomaaliyeed iyo waalidka kale ee aan soomaaliga ahaynba haddii uu cunugiisa ilaa iyo heerka darajada koowaad ee jaamacadda ee bacaloriuska gaarsiiyo wixii ka dambeeya caruurta ama dhalinyaray markaa noqonayaane iyaga hawshooda sii wata walow ay jiraan qaar laga sii dhiibo oo ilaa master la gaarsiiyo si kastoy ahaataba iskuolka marka uu dhiganayo dee waxay ku xiran tahay qarashaadka sida aan sheegay waa kala duwan yihiin iskuullada laakiin haddana markay ugu yar tahay oo aan maaragta average kasoo qaado ilaa iyo aduu kun iyo dhowr boqoloo dollar ayaa uga baxaysa jaamacad haddii lagu daro heerka darajada koowaadna iyadoo mar kale ay ku xirnaan doonto waxa uu cunugu dhiganayo kuliyadda uu doortay oo ay kuliyaduhu maaragta ay kale lacag badan yihiin haddana lacag ilaa shan kun meelahaas celcelis ah ilaa lix kun ah yay maaragta ay noqonaysaa kuliyad averageka oo aadna aan qaali u ahayn aadna aan rakhiis u ahayn marka uu dhiganayo markii uu diba tagana hawshu waa kasii xoog badan tahay oo maaragtay lacagtii jaamacadda oo tiyooro ka badan iyo noloshii kale ee cunuga haddii ahaan lahayd howsinkii ama gurigii meeshii uu degi lahaa noloshiisii kale iyo tii jaamacadda iyo trisborka iyo wixii oo dhan oo inta u badanna uu noqonayo wadan lacagtiisu ay ka qaalisan tahay tan soomaaliya dhan kasta marka loo eego marka intaasay noqonaysaa marka markii la isku soo koobo waxaan dhihi karno aan kusoo koobi karno wuxuu noqonayaa in lacag aada u fara badan oo aada u xoog leh in badan oo waalidiinta soomaaliyeed ka midana aynan awoodin ay maaragtaay ku baxdo qarashka waxbaridda caruurta waad mahadsan tahay markan cabdifataax aan milicsado waalidiinta kharash intee leeg ayaa uga baxa caruurtooda muddada ay waxbarayaan dhabahay walaal axmed haadi haddii aan isku dayo su-aashaad weydiisay jawaabteedu oo saxa waa ardayga waalidka kusoo dadaalay ee min iskuol ilaa jaamacad markaan kasoo qaadano heerka koowaad ee jaamacadda waxa ay noqonaysaa iyadu oo dhammaystiran iskuulka waxaa ku baxayo markuu ardayga uu dugsi hoose yahay waa meelaha ugu yar ee laga soo qabto waa sideed dollar meelaha qaar lagu gutaa meelaha qaar way ka badan yihiin waa iskuulka iskuulka markuu yahay fasalka koowaad cunuga saddex boqol sideetan iyo afar waa dugsiga dhexe shan boqol iyo todobaatan iyo lix bay noqonaysaa dugsiga sare waa todoba boqol iyo labaatan oo iyadan shan iyo toban dollar ah laba iyo toban dollar oo ah dugsiga dhexe dugsiga hoose oo sideed dollar ah marka dhammaan waxay noqonaysaa waa adiga kun lix boqol iyo sideetan iskuulka min hoose ilaa dhammaad markaan eegno jaamacadda jaamacadaha way kala duwan yihiin hadba yani fikradada la bartay ku xiran tahay hade iyadani waa waxay noqonaysaa marka saddex kun sideed boqol iyo afartan waalidka dhaqaale intee leega ayaa ugu baaqan karaa in caruurtooda ay helaan deeqo waxbarasho ee su-aal muhiima weeye deeqaha waxbarasho ee la helo waalidka dhaqaalaha een, ugu baaqda waxay ku xiran tahay axmedow laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay meesha waxbarashada laga helay meesha deeqda laga helay arrinta labaadna waxay tahay nooca ay tahay deeqda marka ta koowaad markaan u guda galo een, mathalan markii laga helo deeq waxbarasho dalka gudihiisa een, waxaa laga yaabaa waalidkii in ay u baaqato een, lacagtii kirada iyo waxyaabo kaloo badan oo keliya uu u baahdo inuu ka dhiibo trisbortkii uu ku tegi lahaa jaamacadda walow meelaha qaar aan maqlay in jaamacadaha qaar ama macaahida qaar lacago kale oo yaryar oo si gooni ah looga qaado ardayda inay jiraan oo bugaag iyo wax la mid ah laakiin markay dibadda noqoto iyada naftirkeeda waxay ku xirnaanaysaa intaynan u gudagelin nooca scholarship ee la helay maciishada ayaa kala duwan oo tusaaleho kale wiilka ama gabadha waxbarasho deeq waxbarasho ka heshay suudan iyo wiilka iyo gabadha deeq waxbarasho ka helay ee, ee, jordan ama turkey een, dhammaantood isku mooda mid ma aha oo maciishada wadamadaas ma sinna oo lacagta lagu noolaanayo ee, dhowrkaas wadan aan sheegay iyo kuwa kale deeqaha waxbarasho laga yaaba in laga helaba ee, ma sinna marka ee, waxaa laga yaabaa in marka aad malaysia wiilkaagu deeq waxbarasho ka helo ama jordan wax deeq waxbarasho ka helo in lacagta uu u baahanayo ay kala duwanaato marka loo eego maciishad ahaan intaan loo gelin scholarshipka marka haddii scholarshipkii uu yahay full oo dhammaystiran oo boqolkiiba boqol cunugii ee, ama gabadhii laga dhiibayo jaamacadeeda iyo nolosheeda ee, waalidka nafis weyn yaa maaragtay meeshaas uga soo baxaya culays badan ayaana ka digaya siday u badan tahayna soomaalidu waa dad aada u wanaagsan haddii gabadha ama wiilku uu maaragtay ay hesho ama uu helo deeq waxbarasho oo dhammaystiran mararka qaar waxaaba dhacdaba in reerkii haddii ay dhibi timaado ama hawl ay dhacdo inay iyagii dib ugu laabtaan oo laga yaabo inay wax u diraan reerka een, ee, markii ay timaado arrin ee, laga fursan waayo Ee, laakiin hadday deeqdu noqoto mid haaf ah waalidkii waxaa laga yaabaa in loo baahdo ee, mararka qaar qaraabe iyo adeer ama abti iyo habaryar iyo wax lamida loo baahdo Een, marka cawaamishaas ayay ku xirnaanaysaa hase ahaatee deeqaha waxbarasho ee dibadda laga helo ee, nafis weyn iyo faa-iido weyn yaa ugu sugan een, waalidiin badan oo soomaali ah laakiin ma u malaynayo inay dad badan ee maaragta ka faa'iidaystaan dhankaaga iyo waxaad ku darayso
haddii aan hore u galo ardayda hesha deeqaha waxbarasho ee banaanka ah ama gudaha yani waxa u baaqan kara ee qarashka ah ee lacag waalidka waxay noqon kartaa hadduu waxay ku xiran tahay yani meeshu qofku wax ka baranayo haddii qofka dalkii uu joogay waa iska qarashka xoogaa wax waalidka uu goyn karo marka la eego iskuulada magaalada muqdisho ku yaalo iyo nawaaxigeeda waa qiimahoodii waa xoogaa un farqi ha u kala dhexeeyo laakiin waa marka la eego iskuul oo kaleeto qofkii haddii uu iskuul dhiganayo oo kaleeto oo dugsiga hoose kale uu ku yahay waa saddex boqol sideetan iyo afar oo kale dhexe shan boqol todobaatan iyo lix marka already marka jaamacad markuu qofka aado oo jaamacadani banaanka ay tahay muhiimadda waxay ku xiran tahay marka ugu horeyso waxaan ka fiirinaynaa jaamacad uu dhiganayo ma jaamacad heer sare oo yacni sareyso oo jaamacadaha la aqoonsan yahay ku jiro oo meelaha ugu sarsareeya ah iyo jaamacadaha iyagoo barafit keliina marka waxaa meesha ka muuqanaya in qaarkood yacni barayskooda uu sareeyo already kuwana uu hooseeyo hadba marka mar walba waxay ku xiran tahay jaamacadda qofka deeqa waxbarasho uu u helayo markeedii hore mar- waxaa lagu dhinji qofka lagu dhigto kursigeeda lagu fadhiisto marka naftigeedani waxaa la oran karaa waalidka wax fiican baa u baqan karo example oo kaleeto scholarshipyada turkiga oo kale marka la aado ama scholarshipyada talagaaniga oo kale way kala qaalisan yihiin waayo waa lix iyo toban kun oo kale waa talagaaniga oo kaleeto waa meelaha iska caadi ama kow iyo labaatan kun marka already turkiga oo kaleeto qofka marku scholarship xagga uu aado waxa u baaqan karta taqriiban lacag mar meesha ugu meesha ugu hooseysa markay tahay afar kun ilaa saddex kun yacni celcelis ahaan marka intaasaa oran karaa waana waxa xaqiiqa ah deeqaha waxbarasho heer intee leeg ayay ka faa'iidaystaan dadkeenna
ha sidaan eh, ka dhawaajiyey eh, deeqahaas waxbarasho ma u malaynayo in in ku filan oo soomaali ay ka faa'iidaysato eh, sababtuna waxay tahay dhowr arrimood Eh, midda ugu horeysa si guud dadkeena soomaaliyeed waxaa weeye dad siday u badan yihiin hadda kolley magaalooyinka waaweyn unbaa arrimahaas laga dhege dhegeyn karaa magaalooyinka waaweyn oo xamar ay u horeysana dadka had intiisii u badnayd waxaa weeye dad aan majaalkan tacliinta kuba jirinba oo la dagaalama qutulyoomkooda oo subaxii soo kaca habeenkiina seexda inta u dhexaysana dirir iyo kula jira dagaal sidii uu kusoo dhacsan lahaa ama ay kusoo dhacsan lahayd eh, qutulyoomkii hadba inta uu mas-uulka ama mas-uul mas-uuliyadda eh, ka saaran eh, rag iyo dumar waxa ay yihiinba ay maaragta la dagaalaan Eh, sidoo kale dhalinyarada iyagana sidaasi lamid ah yaa wacyiga guud ee waxbarashada ay aada uga fog yihiin intooda badan oo marka ugu horeysa si aad u hesho een, een, xogahan ama aad u noqoto nin u dhuundaloola oo gaajo ay u hayso waxaad u baahan tahay dheriga waxbarashada inaad kasoo agdhowaato marka inta dheriga waxbarashada ka agdhow ee markii horeba iskuullada soo dhiganaysay iskuulka haddii uu dhiganayana maaragtay aan keliya u dhiganayn in uu dhibka ka ka joogo ama keliya aan u dhiganayn si uu waqtiga isu dhaafiyo ee u dhiganayo inuu waxbarto yaa marka u horeysa arrinta ka faa'iidaysan kara marka dadkii waxay u baahan yihiin ama dhalinyaradii ama waalidkii ama wixii o dhan waxay u baahan yihiin marka ugu horeyso dherigan waxbarashada lagu kariyo inuu qofkii ku ag wareegayo marka soomaalida intooda ugu badanna dherigii rasmiga ahaa ee cuntada lagu karinayay la daala dhacayaan oo rafaad iyo harjad iyo ka haystaa dee dowlad adag oo maaragtay dadka maskaxdooda iyo qalbiyadooda iyo waxooda dejisana weli dalkii kama dhalan marka arrintaas waxay noqonaysaa arrin factor ah oo caqabad ku ah ama caamil caqabad ku ah arrintaas eh, deeqaha waxbarasho ku saabsan iyo sida loo helo iyo ka faa'iidaysigeeda arrinta labaadna waxaa weeye ma jirto dalka technology ku filan dadka oo waxyaabahan ay ku dabagalaan ama ku dhegedhegayaan ama ku maaragtay daba socdaan qofkii wuu soo gelayaa eh, lacag baa uga baxaysa aada qaali u ah inuu daatada ama internetka u isticmaalo waayo soomaaliya sida wadamadan hadda aan anigu joogoo kale ama sida wadamada eh, bariga dhexoo kale eh, daata ma haystaan ku filan oo aada maaragta sbiidkooduna uu fiican yahay ama xawaarahooda uu aada u fiican yahay lacagtooduna ay yartahay marka qofkii maba faa'iido maba maaragta faa'iidayaan dhihina waqtiga uma hayo inuu dhex fadhiyo een, internetka oo uu maaragtay ka raadiyo macluumada u baahan yahay asagoo aan deg deg uusan ku furnayn wuu soo gelayaa social media waxyar maaragtay ka eegayaa dib buu uga cararaya marka een, technologya isagana waa aragtay waa ku ciilan yihiin een, intaa keliyana ma ahe xataa waxyaabo badan oo la helo websiteyada iyo waxa iyo waxay u baahnaadaan inta badan in la dabagalo oo faylo la buuxiyo oo ma aragtay een een een lasoo qaado malafaad lasoo qaado documents lasoo upload gareeyo marka daatadaas ee soomaaliyana kolley sida aan rajaynayo ee nadkaa xoogan ma haysato oo qofkii wuxuu u baahnaanayaa in qarashna uu kaga baxo waqtina kaga baxo een marka cawaamisha iyo kuwo kale oo fara badan oo laga yaaba inay iga qarsoon yihiin yaa jira oo saameynaya inay maaragtay dadkii ay helaan ee, ee, waxbarashada ama laga faa'iidaysto sidoo kale waxaa ka mid ah xitaa dadkan ee, waxbarashada ee, soo arkoonaya ee mathalan deeq waxbarasho ku tegay meel ama maaragtay arkay website deeq waxbarasho laga helo ama maaragtay een, si un u og isagu naftirkiisa ama iyada naftirkeeda si kale uga faa'iidaysanaysaayo sida dadkii si facal khayr ah oo wanaag ah oo ajar iyo khayr iyo wanaag iyo aakhare ay u doonayso inta waxaa u samaysa way yartahay oo waxaa laga yaabaa in qofkii dhaqaale iyo dhuuni iyo uu kasii raadiyo iyadana waxay noqotaa caqabad kale oo faa'iidadii laga heli lahaa aada u yaraysa markaan eegno deeqaha waxbarasho ee ardaydeena ama dalkeena ama dadkeena ay helaan maasha allah intoodii badan waa si wacan oo wanaagsan oo ku haboon ayay kaga faa'iidaystaan aan dhihi karnaa markaan eegno dadka shaqsi shaqsiga oo ay u helaan iskororshiibyada deeqaha la siiyo oo dhalinyarada ah oo marka inta ay baxaan oo wadamada dibadda wax kusoo barta deedna wadankii kusoo laabta oo isbedelkooda la arka oo intoodii badanni waa way ka faa'iidaystaan baa la dhihi karaayo taasni waxaa marag u ah arday badan oo sanadahan dambe baxay oo iskororshiibyo helay oo hadda aada arkayso in ay ka muuqdaan jaamacadihii magaalada muqdisho iyo waxyihii kale ee asaasiga ahaa ee bulshada marka waxaan oran karnaa in yacni si fiican ay kaga faa'iidaysteen ardayda soomaaliyeed walow gaabis uu jiro oo heerkii la rabay deeqaha waxbarasho in dalka la siiyo waa uusan weli gaarin weliba dad yar baa helaa dhihi karnaa deeqaha waxbarasho ee dalka uu helo marka taas waxaa intaas aan kusoo idleen lahaa in deeqaha waxbarasho oo dalkeena ay helaan weli heerkii looma gaarsiisna laakiin inta helay inta heshay ee dhalinyaro ah already waa si fiican bay kaga faa'iidaystaan taas waa waxaa mar waa maraq muuqda oo cad
ardaydeena deeqahaas in lagu abaalmariyo ilaa intee ayay u diyaarsan yihiin aqoon ahaan
wallaahi waxaan u malaynayaa wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed ee waxbaratay ee iskuol si fiican usoo dhigatay ee waxbarashada jeclayd ee maskaxda ifaysa leh iyo wiilka ameerikaanka iyo gabadha ameerikaanka iyo kuwa carabta ah dhammaan waxaan u malaynayaa waa siman yihiin ardaydeenu kama liitaan marka ay waxbartaan oo ay yihiin dadkii nukhbada ahaa ama maaragtayey tarkiiska waxbarashada uu saarnaa ama aadka uga welwelaya waxbarashadooda marka ay dadkaa joogto dad badan oo aan kalsooni badan ku qabo oo maaragtayey waxbarashada ka mira dhalin kara weeye soomaalida tijaabadoodana horey baa loo arkay oo waxaa jirta dhalinyaro badan oo gabdha iyo wiilalba leh oo waxbarasho dibadda ka helay ka mira dhaliyey waxbarashadoodii iyo ahdaaftii ay lahaayeen islamarkaana waalidkood iyo soomaalida kale uga tegay basmo qurux badan oo maaragta wax ka keenay wixii ay u tageen wadamadaas marka dad badan baa jira inta waxbaranaysa dad badan baa jira oo ku dhex jira oo qualified ah oo haysta tayadii ay deeq waxbarasho ku heli lahaayeen laakiin sidaan sheegay cawaamil kale ayaa jiri karta oo cawaaqib ku noqonaysa sidii ay deeqahaas waxbarasho uga faa'iideysan lahaayeen dhalinyaradaas dhankaaga iyo waxaad ku darayso
ardaydeena in lagu abaalmariyo deeqahaasi waxaan ka eegeynaa yani laba meelood hadba marba waxay ku xiran tahay deeqaha ardayda la siinayo waxay ku xiran tahay ardayga maadaama la siiyey deeq waxbarasho horta waxaa ka horeyso ardayda dalka wax ku baratay iyagoo wurta ma awoodi karaan deeqahaasi yacnii inay kasoo dhilaalaan ay kasoo baxaan waayo waxaa arkeysaa caqabada aan isleeyahay haddii deeqahaas in lagu abaalmariyo waxay kasoo dhilaali karaan ardayga waxay ku xiran tahay horta markuu deeq waxbarasho markuu helo oo ka helo dal kale in lagu abaalmariyo horta marka dowlad markaas jirto waxaa loogu baahan yahay ardayda ay siineyso abaalmarinta dadka u qalma waxay noqon doonaan dadka ugu sarsareeya marka dhanka waxbarashada marka la joogo taas ayaa marka waxay keenaysaa in ardaygu uu diyaarsan yahay abaalmarinta deeqeed ee waxbarashada la siiyey in uu kasoo baxo taasaana inta badan micno ayay sameyneysaa xaqiiqatan ta kale markaa eegno ardayga aan u diyaarsanayn lagu abaalmariyo deeqaha deeq waxbarasho la siiyo waxaa dhici karta ardaygu markuu wadanka ka tago wadankii wax uu ku baranayo uu tago taqriiban in marka hore wadankii uu la qabsan waayo wadankii markuu la qabsan waayo cunadii yacni ama laga yaaba in exaamkii ama imtixaankii uu ku dhaco marka imtixaanka ku dhaco waxaa laga yaaba in ardayga markaas uu dhucuniyo waxba meeshaan kama qaban kartid markaas uu bilaabo iska baashaal orod dalxiis abaalmarinta marka ardaygaasi la siiyey uu ku baxay scholarshipkii ama deeqdii waxbarasho abaalmarintii marka uma qalmin umana diyaarsanin runtii abaalmarintii la siiyey ma aan mid u diyaarsan marka waxa ardayga u diyaarsan in deeqda la siiyo wuxuu noqon karaa arday markiisa hore diyaarsanaa inuu waxbarto u diyaarsanaa hani u lahaa fikirkiisuna uu ahaa in waxbarashadaasi uu wax badan yacni ku bedeli karo xaqiiqdii shuruudaha fursadaha waxbarasho ku lamaanan sidee ayay uga soo baxaan ardaydeena
waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima shuruudaha fursadaha waxbarasho ku xiran sida ila tahay shuruudahaaska arday ahaan kolley dee waxyaabo badan bay iyana ku xirnaan doontaa oo nooca shuruudda ay tahay iyay ku xiran tahay tusaale oo kale haddii ardaygii uu maskax aad u ifayso oo aada u ballaaran uu leeyahay iskoolkiisii uu kaalinta koowaad ka galay imtixaankii dowladda ay qaadaysay uu kaalinta koowaad ka galay maaragtayay shuruudna looga dhigo tusaale oo kale inuu dhiibo lacag laaluush ah oo afar kun oo dollar ah isaguna uu kasoo jeedo qoys aan waxba haysan dee shuruuddaa inuu buuxin waayay noqonaysaa isagoo cunugii uu haystay wax alla wixii taya ahaa iyo wax alla wixii hub ahaa ee waxbarashadaas uga faa'iideysan lahaa marka shuruudda nooca ay tahay ayaa xukumaysa hase ahaatee si guud dadka ku jira ee waxbaranaya ee hawshan ku dhex jira dee waxaan u maleynayaa dad badan oo shuruudaha buuxinaya la helayaa arrinta laakiin mushkiladda waxaa weeye sidaan hore usoo sheegay shuruudaha qaarkood waxaa weeye maaragtaye in qofkii uu haysto oo kale meelaha qaar imtixaan la yiraahdo ilats ama tovel oo ardayda jaamacadaha dhigta ay qaadaan lagu qaato jaamacadaha ay ku qaataan ardayda soomaaliya waagii iigu dambeysay ma garanaya hadda meel imtixaanada caalamiga lagu gala ma jirin marka qofkii haddii shuruuddaas oo kale lagu daro de waxay noqonaysaa inay inay caqabad ku noqoto sidoo kale sidaan sheegayay technologygaas oo kale documentiskii wixii marka uu xareysanayo waxaa laga yaabaa inuu keligii xareyn waayo qofkii isagoo aqoontii leh haddana maadaama technologygii uusan available ahayn oo waxaan ka wadaa dadkii una wada gaaraynin meel kasta aan laga helayn nadkii la isticmaalayay uusan ahayn nad aada u fudud oo sariic ah uusan ahayn nad la wada dhiibayo oo nad la bakhaylayo uu yahay oo dadka shirkadahan internetka iyo waxaa isticmaalay aada ma aragtaye in yar dadku usoo daynayaan lacagna ka qaadanayaan marka waxaasoo dhan shuruudahaas qofka laga rabaya waxaa laga yaabaa inay mushkilad ku noqdaan oo ay xargo haya oo maaragtaye dabraya inay ku noqdaan yaa suuragala hase ahaatee si guud in ardaygu markii uu dee soo dadaalay oo uu kaalin soo gelayay ama maskaxdiisu ay wanaagsanayd oo waxbarashada maaragtaye abatayd u hayay oo aada ugu oomanaa waxaan u maleynayaa shuruud kasta waxaa weeye waa dardaraya waa dhaafaya laakiin waxyaabo badan oo isaga aan ku xirnayn oo dibadda uga imanaya oo cawaaqib ku noqon kara oo dabri kara yaa jira aad baa umahadsan tahay dhankaaga iyo waxaad ku darayso shuruudaha inta badan ee ku lumaasan deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardaydeena intooda badan markaad fiiriso waa mostly dadka dee horta deeqahaasi waxbarasho ee u diyaarsan yihiin hela intooda badan horta way kasoo baxaan markaad fiiriso inta wadanka ka tegay ee deeqo waxbarasha dalka dibadiisa u aaday marka caqabadaha way dhici karaan arday kamid a in caqabado ay soo wajahaan oo ku saabsan waxbarashadii ee u baxeen caqabadahaasna mostly waxaa yani yani ku tilmaami karaa inay yihiin yani ardayga imtixaanka ugu horeeya ee qabuulka ah inuu marka hore ku dhaco taasaa waxay tahay caqabada ugu weyn ama inuu fahmi waayo qaamka imtixaanka uu yahay ama shaxda markii loo sheego taasaa yani waxay ku keeni kartaa caqabad kale oo aad iyo aad ardayga yani unijabo oo deeqihii waxbarasha in lagu abaalmariyay ahaydna uu kasoo dhilaali waayo oo kasoo bixi waayo shuruudaha marka ardayga inta badan waxaa kaloo kamid ah yani marka la fiiriyo waxaa kaloo kamid ah yani wuxuu ka baxayo documentariyada uu ku baxayo kaleeto way dhaqan karaan caqabad waayo qofkii maogtahay shahaadadu ku baxaayo nooceedii matahay mid dasdiiqi dowladii saaran matahay dad waxaa jirta marka inta badan aan iska fiirinin waxyaabo sida baasboorkao kaleeto yani marka shahaadada kaleeto marka iskaanka kul marka lagu qaadayo iyaga qaab yarbaana jiro ardayda inta badan marka iyagan wax kasta way sahlanaan oo deg degay ka dhigtaan marka olredi taas waxyaabaha badan oo caqabadaha ku keeni kara waa waa dhanka aniga waxaan isleeyahay inta badan eena tahay dhanka qaabka farsamada iyo ardayda ay u marayaan awaamirta la siiyey in awaamir ka duwan yani ay u maraan xaqiiqdii redio himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaan ka hadlaynaa toddobaadkan sidee ayay dadkeennu uga faa'iidaysan karaan fursadaha caalamiga ah martiduna waa cabdifataax aweys iyo nuur holac waa sidee dhanka isla wadaagidda fursadaha sida deeqaha waxbarasho iyo tababarada gaagaaban marka aan fiirino dadkeenna
niyahow meeshaa ah isla wadaagidda macluumaadka ama fursadaha iyo waxyaabaha lamidka ah niyahow waa uga duwannahay dadka kale intooda badan mathalan oo kale wadamada kale waxaa jirta marka u horeysaba ardayda guruubyo ayay leeyihiin meeshana hadda soomaalidu ay waalato qolka soomaali weyn iyo qolka hebelkaaga iyo qolalkan maalayacniga ahee beleda ah u wada furan yihiinoo shashanta boqoloo kun ay ku jiraan iyaga social mediahooda adduunyada inkastoo ay meelahaana leeyihiin meelo qaab daran oo sidaas oo kale ah haddana waxay leeyihiin platforms badan oo social media ah oo ardaydoo kale ay ku jiraan mathalan arday weya high school buu dhigtaa intii isku fasalaba ama intii isku wax aba waxay leeyihiin meel ay ku xiriiraan oo baalkiiay leeyihiin marka meeshaasay macluumaadka iyo waxaa ku wadaagaan hadday jaamacad dhigtaan oo master iyo waxa ay noqotona saas oo kale ardaydii jaamacadda dhiganaysa isku kuliyadda ahayd meel bay wadaagaan meeshaasay waxay arkaan soo dhigaan ardayda hesho oo kale fursadahaas ma qarsadaan dadka lacag ma weydiiyaan meeshaasay soo dhigaan linkiska iyo maaragtaaye lifaaqyada la raacayo iyo wixii ay usii faa-iideyn karaan oo dadka usii sheegi karaanna waa u sheegaan dee markastana sidaas ma noqoto oo melihii boqolkiiba boqol adduunyada o dhan sidaas isticmaashaa qasab weeye waa la helayaa meelaha qaar dad maaragtay aan aan sidaa ahayn laakiin inta say u badan tahay meelihii anugu aan soo joogay saas weeye oo dadka kale yaa naga deeqsisan marka ay tagto in macluumada iyo waxaasi laisla wadaago soomaalidana sidaan soo sheegayay waxaaba laga yaabaaba macluumadan inaynan dad badan ogeynba oo maaragta aynan shaayic ahayn oo meelaha aysan oolin oo inta yara ogna maaragta ay tahay in yaroo kooban oo marka ay soo helaan iyagu ay soo dhaafi weyso marka sida macluumada loo wadaagayo mar kale waxay ku xirnaanaysaa sida loo haysto maaragta technology marka waayo haddii qofkii macluumada helayay lagaba yaababa inuusan social media adeegsan amaba laga yaababa inuunan haysan computer ama wax lamida oo qofka soo maqlay way adkaanaysaa in maaragtay si fudud dad badan uu ku gaarsiiyo way adkaanaysaa marka wacyiga wax ku saabsan deeqda waxbarasho sideennaba qaab qaldan buu u jiray oo ah in koox gooniya ama dowlad ha noqoto ama maaragtay shirkad ha noqoto inta u badan ay gacanta u gasho nimankaana dee niman maaragtay aan aan wax kale ka fakerayn oon soomaalinimo iyo ceeb iyo sharaf iyo waxa ay ka fakerayn oo keliya fiirinaya inay iyagu lacag ka helaan ayay maaragtay gacanta u geli jirtay iyagaasaana dee si xun ula dhaqmi jiray bahashaas oo maaragtay corruption ah marka macluumadaa la wadaago waxyaabo badan bay saameyneysaa laakiin si guud soomaalidu ma u malaynaya inay maaragta yihiin dad deeqsiyaal ku ah macluuma la wadaagaas dadka kale aan eegno dan isla wadaagidda fursadaha sida deeqaha waxbarasho xaqiiqatan waa inta badan waa markaad eegto si wanaagsan ba inta badan ardayda u wada wadaagaan yacni taas waxaa caddeynayso fursadaha waxbarasho deeqaha waxbarasho marka intooda badan markay furmaan waxaa meeshaas ka cad inta badan darad waxaa maqlay anigu meel fadhiyo arday wiil dhalinyaro ahaa oo leh niyahow scholarshipkii islaamiga ahaa wuu furmay ee qadar marka meeshaas waxaa ka cad inta badan ardayda ama dadka asxaabta isku dhow ee waxbartay oo qofka kale uu ku ogyahay saaxiibkiisa inuu waxbartay oo haddana fursad kale oo waxbarashaa uu raadinayo yacni dhankaasi la wadaagidda ah ee waxbarashada inta badan waa aada bay intooda badan yacni u sahlan tahay oo facebooka iyo whatsappka inta badan iskugu diraan linkyada markaasi intooda badan ay la kulmaan markaan eegno tababarada gaagaaban taas iyad weyba ka sahlantahu xaqiiqdii waxaa arkaysaa hablo badan ama gabdho badan oo guryaha intooda badan iska fadhiyo barnaamijyadan tababarada gaagaaban markii ay yimaadaan sida farsamada gacantoo kaleeto yacni logisticada korontado kale arqaamakao kale waxaa arkaysaa xaafadaha dadka inta badan dariska ah waxay intooda badan marka ku xiran tahay dadka inta badan ugu dhaqdhaqaaqa badan waxay intooda badan sameeyaan ama gabadha ama dariskeeda qofka u joogo oo gabar ama markaasi ama wiil wuxuu doonaba ha ahaado waxay la wadaagaan in fursad noocaasi ah ay jirto haddii ay u baahan tahay tababaradan gagaaban in ay ka faa-idaystaan yani magaalada muqdisho waxaa ognahay in tababar gagaaban aada u tiro badan yani inta badan ka jiraan ay kamid tahay cilaansaarka oo kale marka xaqiiqdii taasina inta badan way jirtaayo dadka way wada wadaagaan waxaa meeshaas ka cad in dadka wax isla rabaan ilaa marka qof xoogaa qaflad kaga jiro waxaas moog maahine intooda badan marka waxay ku xiran tahay fursadda oo deeqda ah waxay ku xiran tahay qofka aad adiga saaxiibka la tahay siduu asaga yani usoo arko waqtigu arko timeka hore kasoo arko kale wuu kaga faa'iidin karaa hadduu hadamba gadaal ka arko lukalka haday tahay waxaa laga yaabaa inuu asaga isku tuuro qofki kale saaxiibtiisii ama saaxiibteeda ahaa inaysan yani ka gaari weyso u sheegi waaya lakiin inuu u sheego u dhow waqtigaasay xirmaysaa marka inta badan waa aad bay u wadaagaan soomaalida sida dhalinyarada waxbaratay iyo kuwa farsamooyinka oo kaleeto yani inta badan ku jira marka aada u mahadsan tahay walaal fursadaha qaar waa la xaysiiyaa iyadoo lasoo gelinayo websiteyo sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ardaydeenna
niyahow eh, fursadaha qaar waa runtaa eh, waa la xayeysiiyaa walow xayeysiiskaas iyo meelahaas lagu sheego intooda badan ay noqdaan been ama ay noqdaan eh, waxaan la yidhaahda scam oo aan la kala saari karin maadaama aan horeyna usoo sheegay dadkii wacyigoodii iyo wixiina uuna fadhin tusaaloo kale waxaa arkaysaa qof arkaya eh, fiiso waxbarasho ama jaamacad waxbarasho oo fargaraynaysa oo laakiin dooneysa inay hesho contactiga iyo maaragtaye iyo nambarada iyo waxyaabaha lamidka ah waayo dadka waxay ku fikrayaan in soomaalidan ay haystaan ama soomaali looma wadan lahee qofkan loogu talagalay websitekan uu gelaya inuu arko inuu haysto account bangigiisa oo inta loo galo lacag laga dhaco marka qeyb badan waa noocaas waxaa kuusoo hartay qeybta runta oo xayeysiiska runta oo maaragtaye ku saabsan eh, ama tababaro gaagaaban ha noqoto ama deeq waxbarasho ha noqotee iyadaas naftirkeeda eh, mar kale waxay kusoo laabanaysaa wacyigii iyo arrimihii lamidka ahaa bay kusoo laabanaysaa wa laakiin waa fursad qofkii dee raadiya oo maaragtaye dabagala oo oo raaca waxaa jirta eh, maaragtaye eh, tababaro ama seminaaro hay-ado welibana caalami ah oo u n ta leh oo maaragtaye hay-ado kale leh ay sameeyaan oo welibana dhalinyarada ay u sameeyaan oo ugu talagaleen dhalinyarada shirar waxaa jira maaragtaye caalami ah oo dhalinyaradaas loogu talagalay oo qofku ay xukumaysa keliya c v-ga ama maaragtaye rasmiga uu haysto taariikhdiisa ah tusaaloo kale inuu iskuol dhiganayay jaamacad dhiganayay xoogaa soo shaqaynayay waxyaabaha lamidka ah marka fursadahaas annaga namaba nama kama hadalnaba nama soo gaaraan oo maaragtaye ma aragno waayo wacyigeena iyo iyo inagaan eh, diyaar u ahayn howlahaas iyo kuwa lamidka ah dhankaaga iyo waxaad ku darayso
xayeysiiska fursadaha qaar ee netka la soo geliyo ama websaytyada intooda badan yacni dhallinyaradeena intooda badan markaa aragto kuwa waxbartay ee shaqo la-aanta hayso aad bay ugu baraarugsan yihiin marka ha ahaatee markaad fiiriso dhan kalena waxaa jiro oo dad kale oo aanan ku baraarugsaneyn xaqiiqdii dadka aan ku- yacni ku baraarugsaneyn oo kale waxaa ka mid ah wuxuu kuleeyahay aniga haddaan fursadaha shaqo ee nadka la soo gelinayo oo aan galo oo aan ablaagareeyo wuxuu leeyahay marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay qofkii la rabay in la qaato qofkaas waa la qaato u dhahay marka dada wuxuu kuleeyihiin aniga muddo badan ayaa wabsiyado qarash iga baxay intaasa waxyaa ablaagareynay cv diraay dad waxaa kuleeyahay laba lix bilood aan fa- ay cv diraay mid wuxuu kuleeyahay saadaa diraay lagama qaadan baas wuxuu kuleeyahay waa dhabar iska taabaso marka inaan fiiriyo uma baahnibo yacni markaas markaad fiirisana waa waaqac jiro waddankeena ka jira xaqiiq ahaan waana wax macquul intooda badan dhacay laakiin kuwan way jiraan oo yacni way- way- intooda badan way ku jiraan yacni way fiiriyaan shaqooyinka oo kale aaday ugu baraarugsan yihiin yacni marka kuwa kale marka la sheekaysto wuxuu kuleey- wuxuu kuleeyihiin qofka meeshaas wax ka ablaagareynaya already waa la qaatay ama waxaa laleeyahay soo ablaagaray aniga kuu joogo xildhibaan ama hebel eh magacaas ninkaas markuu soo ablaagareeyo qofka ugu horeeya ka dhig marka buraa yani way ku buraarugsan yihiin inna marka waxay ogyihiin ama waxay aamineen oo ka dhaadhacsan in yani haddii waxaan ay ablaagareeyaan yani waxyaabaha kala duwan shaqooyinka oo kaleeto in aysan cid qaadata aysan helaynin marka wuxuu kuleeyahay aniga iskuma daalinayo marka inta badan in ardayga uu ku feejignaado uu yani ku baraarugsanaado yani wabseedada waxaa keenaya ardayga markuu waxbarasho dhameeyo oo camal kala waayo markaas wuxuu ku dhiiranaya inuu waxbaaro wabseedada galo oo shaqo raadiyo taasna marka intooda badan waxaan qalqaadi karnaa yani dadka inta badan ee waxbartay wax fahamsan inkastoo walow soomaalideena netka iyo aan u galno oon iska sheekay iyo iyo message in la diro laakiin inta badan waaqacaas wuu jiraa dadna way ku baraarugsan yihiin dadna iyaga ku baraarugsan iyo waxay iska dhaadhiciyeen in haddii ay waxaan ay galaan ee fursadahan meesha lasoo dhigayo aysan helin already marka taasna waa isleeyahay intaas kaga gudbay baraada maxaa ka mid ah caqabadaha ardaydeenna ka haysta helidda deeqaha waxbarasho Een, su-aal aada muhiima weeye caqabadaha in badan oo ka mid a waan kasoo hadalnay intii aanan ka hadlin baan ku dari Eh, caqabada ugu weyn ee ka haysata deeqda waxbarasho waxaa weeye inayna xor ahayn deeqaha waxbarasho ee soomaaliya gaara ma aha deeqo waxbarasho oo musuq maasuq iyo corruption iyo maaragtayay ka madax bannaan inay gacanta u galaan dad laga yaaba inay dhiigyacab yihiin waxaa jirta taariikho badan oo waxbarashadaas laga hayo iyo sheekooyin badan oo laga hayo waxaa jirta maaragtay dad badan oo dhalinyaro ah oo si khaldan waxbarasho been ah loogu sheegay oo lacaga laga qaatay oo maaragtay wadamo inta lagu daadiyey maaragtay telefoonada laga dansaday waxaa jirta dad badan oo aan qualifier ahayn oo xitaa aan iskuulla dhigan oo maaragta la qaadayo oo dibad waxbarasho loo geynayo inta lacag laga qaata keliya dadkii xaqa u lahaa oo waxbartayna maaragtay ay ay ay waxbarasho la-aan yihiin arrintaasna laga yaaba inay keento muraari dilaac iyo qalbijab sababa inuu ardaygii xitaa maaragtay waxbarashadii jaamacadeed xatuu hadduu tan waayo xataa uu geli lahaa inuu iska daayo maadaama uu ogyahay inuu isagu ka aqoon badnaa oo ka cilmi badnaa oo waxbarashada ka jeclaa inuu maanta maaragtay jaamacad ka weyn ka qaalisan waxbarashadeeda iyo tayadeedana ay ka fiican tahay tan uu dhiganayo uu dhiganayo marka arrintaa waxaa laga yaabaa inay muraari dilaac ku keento marka waxaan dhihi karaa caqabadda ugu weyn ee ugu muhiimsan ee waxbarashada iyo deeqaheeda ka haysata soomaalida waxaa weeye waa musuq maasuq oo haddii cunugii uu ka helo maamul goboleed iyo haddii uu ka helo dowlad dhexaba waxay u badan tahay in xildhibaan loo yeeray iyo wasiir baa halkan ka dhacay iyo ninkana maaragtay halkan ka dhacay iyo kana lacag haysta in wixii lagu kala xulo wixii inay noqon waayo wax transparenti ah marka caqabadaas ayaa midda ugu weyn caqabado kalena waa jirayaanoo dee ay ka mid tahay wixii aan soo sheegay oo dhan oo wacyigii technolojiyadii marka u horeysa dadka diyaar garowgoodii waxaasoo dhan maaragtay ay ka mid yihiin marka aad baad umahadsantaha caqabadaha ugu waaweyn ee dadkeena ka haysta helidda deeqaha waxbarasho waxa ay yihiin intooda badan mida ugu horeyso faktorka wuxuu weeye in horta ardayga uusan u diyaarsaneyn inuu yahay mid waxbaara mid waxraadiya websaytada wax lasoo dhigo iyo inta badan wadamada iskororshibyada bixiyo iyo xiliyada ee furmaan taas ardaydeena qaarkood intooda badan dhowol bay ka yihiin taasna waa caqabad kale oo in la helo deeq waxbarasha iyadana caqabad ku ah dadkeena sida kugu waxbartay inta badan soo jeedinta iyo talada oo aan soo jeedin lahaa fursadaha caalamiga ah siday ugu faa-iideysan karaan dadkeena muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in horta marka hore ee la socdaan deeqaha waxbarasho ee caalamka laga bixiyo marka hore inay yihiin dad baara waxraadiya wabsiyadada wax lasoo dhiga baara raadiya u diyaarsan inay yacni fursadahaas caalamiga ah siday kaga faa-iideysan lahaayeen marka wadamada soo dhigo markay ogaadaan waqtiyada lasoo dhigo xiliyada iskororshibyada ee furmaan ardaygu wuxuu noqon karaa mid deeqaha caalamiga ah yacni inuu ka faa-iideysto isaga diyaar u ah bal dadka kalena yacni kaga sii faa-iideeyo oo u sheego marka taa ayaa soo jeedin lahaa marka intaas ayaa kaga baxaya insha allah sidee ayay fursadaha caalamiga ah dadkeena uga faa-iideysan karaan
talada iyo intaanan u gelin soo jeedinta marka ugu horeysa horta dalkeenu waxaa weeye waa dal dunsanaa muddo dheer dhismayaashiisa iyo derbiyadiisa iyo maaragtay institutionadiisa keliyana ma dumine dadkana waa la dumeen oo dhalinyarada maanta waxbaranaysa ama jaamacadaha ku jira ama deeqaha waxbarasho inay aadaan raba ama shuruudaheedii buuxin kara waxay u badan yihiin dad aan arag nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci iyo dowladnimo iyo wax lamidkaa marka in wadamada kale waxbarasho loo tago marka laga soo tago aqoonta laga qaadayo waxaa iyana laga faa-iidaa waxyaabo badan oo kale oo kaljarkii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii iyo dhaqaalihii iyo dowladnimada siday u shaqeyneysay iyo mafhuumka guud ee nolosha yaa maaragtay horta laga faa-iidaa meelo badan iyadoo ay jiraan waxyaabo badan oo kale oo ayaguna dhibaatooyin ah oo loo baahan yahay ardayga inuu ka digtoonaado uu ka dhiifoonaado marka markaan intaa kasoo tago talada ugu horeysa iyo soo jeedinta ugu horeysa waxay ila tahay waxay ku soconaysaa dowladda wasiirka waxbarashada iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxda ka sareysa inay xoog iska saaraan in dalalka ay macquul ka tahay in laga soo dhameysto inay deeq waxbarasho ay siiyaan soomaaliya in maaragtay hawsha ay ku dhaqaaqaan siday ila tahay wax weyn kuma aha dalalka inay deeq waxbarasho oo toban arday ah ku siiyaan marka waxaad qiyaastaa keliya toban dal oo laga yaabo bariga dhexe iyo afrika inay ku yaalaan oo ku siiyey min toban arday boqol arday baa meesha kasoo baxaysa boqol arday oo markaa qualified u ah u qalma ayaan ka wadaa oo aqoonteedii iyo kartideedii iyo dadaalkeedii leh oo aan la musuq maasuqin marka aad dirsato laba arrinba waa la dheefayaa qof maskaxdiisu ifayso oo maaragtay xoog leh xagga cilmiga ayaa noo soo laabanaya oo soomaaliya kusoo laabanaya aqoon fiicanna soo qaatay midda kalena dowladda naftirkeeda dowladihii jiri jiray dhibaatooyinka haysan jiray waxa weeye dadka ay diraan maadaama musuq maasuq iyo lagu dirayo oo qofkii uusan lahayn tabartii iyo awooddii waxbarasho dee qofkii jaamacaddii uu ka dhici jiray meelaha qaar waxaa jira xitaa deeqihii waxbarasho la joojiyey markii ay dadkii ama ardaydii lasoo dirayay ay noqdeen arday aan u qalmi karin heerkii waxbarasho ee dowladda loo diray ay ka filaysay taana waxay sharaf dhac ku tahay markii ardayda laga soo tago dowladdii soo dirsatay marka markii ardaydaas ay noqdaan arday u qalantay oo la diro faa'iido weyn baa uga soo baxaysa boqol qoys baa laga kaafiyey in deeq waxbarasho ardaydooda ay helaan arday badan baa riyadooda loo rumeeyey oo u qalmeeyey dowladda sharaf bay yeelatay dibna waxaa noogu soo laabanaya dad muhiima oo qaaliya oo waxbarasho iyo cilmi weyn noo haya noogana faa'iideynaya wixii ay soo arkeen ee waxbarashadooda iyo dhaqankii kale iyo kaljarkii kaleba ahaa inteedii wanaagsanayd marka dowladda iskaleh sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa maaragtaaye dhalinyarada naftirkooda inay xoogga saaraan inay dheriga waxbarasho inay kasoo agdhowaadaan midda kalena ay baartaan meelaha maaragtay qolotooyinka ay ku jirto deeqahaas waxbarasho turkiga waxbay dhiibaan suudaanta waxbaa laga helhelaa meelo badanoo waxaa jira deeqa waxbarasho laga helo oo eligibal loo yahay waxaan kaloon ilaaweyn ku dari lahaa dad badan oo ka mid a soomaalida waxay cabsi ka qabaan baasaboorka waxaan tusaale yar baan ku siinayaa waxaa jirtay waxbarasho loo xareysanayay jarmalka niman dhalinyaro ah oo aan isku meel joognay waxay cabsi ka qaadeen baasaboorkii soomaaliga ahaa way baxeen jabuuti bay tageen baasaboor bay raadsadeen aduu baasaboorkii muddo dhowr bilooda lix bilood iyo ka badan laga daba wareegayay markii lasoo samaystay hawshii xaraynta iyo haddana muddo noqotay nin unbaa beri wuxuu waayey baasaboorkii waddanka kale ahaa kii siimahaanan fursad kale mahayn markaasuu yiri iska tijaabi waa ku tijaabiyey ninkiina waa laqa aqbalay marka meesha waxaa kasoo baxday in mushkiladuba aynan baasaboorka soomaaliga ahayn marka meelo badan oo kamid a soomaalida waxaa laga yaabaa cabsi ay ka qabto baasaboorka inay ka maaragta uga joogaan marka talada aan soo jeedinay iyadana waxaa weye inaan cabsi laga qabin wadamo badan oo kamid a maaragtay kalsoonida ay baasaboorka soomaaliga ku qabaan sida horemaha way wanaagsan tahay de qofkana hadduusan intention kale oo xun ama maaragtay faker kale oo khaldan oo waxbarasho ayn haddii ku jiro dee isagay dhibi doontaa aabadhi laakiin haddii uu rabo si xalaala inuu wax u barto scholarshipka uu ka faaideysto deeqda waxbarasho uu ka faa'iideysto waxba cabsiyuuna ka qabin baasaboorka soomaaliga ah dadka kale ee maaragtay aan dowladda ahayn iyagana laga yaaba inay musuq maasuqaanna dee iyagana waxaa la gudboon inay ilaahayna ka xishoodaan wadankoodana intaa ku sadaqaystaan waxaan kaloon iyagana waalidiinta iyo maaragtay ugu baaqayaa qaar badan oo waalidiinta kamid oo waxaa jira ma badna waalidiin waxaa jira aan caruurtooda u ogolayn inay baxaan khaasatan gabdhaha oo mathalan oo kale gabadhii hadday waxbarasho dibadda hesho in waalidkii uu ku xukumo inay dalka joogto oo loo boqo maaragtay in ay ay dhibaato iyo maaragtay umuuro kala keento taasna waalidiinta iyagana waxaan soo jeedin lahaa in maaragtay ay ka qaadaan culayskaas caruurtooda ay dareemaan in maaragta waxbarashadan ay muhiim u tahay wiilkaas ama gabadhaas sidaasaan oran lahaa aad baadna umasan tahay dhammaadse male waxaan intaa kusoo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen cabdifataax xaweys oo ka mid ah da'yarta dalka jooga iyo nuur holac oo deeq waxbarasho u jooga kanada inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad